bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin aswatu buwaad ghasawaadkii ayaan bilownay ghaswat labwa baa kow ahayd ta labaad oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu hogaamiyena waxaa la dhihi jiray ghaswatu buwaad fii shahri rabiici lwal bisha rabiicu lwal sanata ithnayni min alhijra sanadkii labaad ee hijrada almuwaafiqi ee ku aadan sebtembar bisha sebtembar ku aadan sanata sitmiya walaata wacishriin lix boqol iyo saddex iyo labaatan milaadigii dhalashada nabi ciise taariikhda marka la joogaa kharaja waxaa baxay fiiha dhexdeeda bishaa dhexdeeda waxaa baxay rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa baxay sala allahu calayhi wasalam fii mi-atayni laba boqol oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah markan lama dhihin quraysh kaliya ahaayeen way dhici kartaa inay quraysh kaliya ahaayeen in lala socdayna way dhici kartaa lama cadaynin min asxaabihi unbaa layidhi yactaridu ciilan liqurayshin isaga oo laga hortegayo safar ay quraysh lahayd safarkaasoo fiiha uu hogaaminayay uu oday ka ahaa umay ibnu khalaf aljumaxi meesha waxaa ka muuqata safar kasta oo quraysheed ciidan xoog lihna wuu la socon jiray nin madaxdeeda ahna mar walba wuu la socon jiray maxaa jira hadda intaynu aragnay waxaa weeye mar abujahal baa socday mar abu sufyaan baa socday haddana waxaa socda umay ibnu khalaf aljumaxi wa mi-atu rajulin iyo boqol nin oo min qurayshin quraysh ka mid a wa alfaani laba boqol laba boqol iyo wa khumsu mi-ati baciirin laba kun dheh yaanaan ku khaldin wa alfaani laba kun waa safarkii ugu xooga badnaa wa alfaani laba kun iyo khumsu mia shan boqol laba kun iyo shan boqol oo riti safar ka kooban wey fa balaqa rasuulku wuxuu gaadhay buwaadan meesha buwaad la yidhaahdo oo min naaxiyati radwa xagga radwo ah meel radwo la yidhaahdo waa meel magacyadeedu walam yalqa kaydan wax dhibaato ana lama kulmin wastakhlafa wuxuu uga tegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam fii hadihi alghaswati duulimaadkan kana cala almadiinati magaalada madiina sacd ibnu mucaad buu uga tegay wa kaana alliwaau calankii uu ciidankaasi watayna wuxuu ahaa abyada mid cad buu ahaa wa xaamiluhu ka sidayna wuxuu ahaa sacad ibnu abi waqaas buu ahaa haddana waxaan arkaynaa ghaswatu safwaan oo siin ah fii rabiici lwal waa rabiiculawal shuuna isla bishii markan isla bishii uun oo sanata itnayni min alhijra sanadka labaad oo hijrada almuwaafiqu oo ku aadan sebtembar bisha sebtembar ku aadan sanata sitmiya talaata wacishriin sanadka lix boqol iyo saddex iyo labaat saddex iyo labaatan dhalashada nabi ciise yaa akaara waxaa soo weeraray kurz ibnu jaabir alfihri nin magaciisa la yhaha kurz ibnu jaabir oo reer fihri ah oo fii quwaatin ciidamo wata ciidamadaasoo khafiifatin fudud yar ciidamo yar oo min almushrikiina mushrikiintii quraysh ama carab ka mid a qureysheed ama reer maka ah intuu halkaa kasoo duulay yaa wuxuu soo weeraray calaa maraaci lmadiina magaalada madiina maraacideeda meesha xoolaha la daajiyo daaqsinta daaqsinta xoolaha ee madiina wa nahaba wuxuu dhacay ama boobay bacda almawaashi waxoogaa xoola-ana wuu boobay fa kharaja waxaa soo baxay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama fii sabciina isagoo wata toddobaatan rajulan oo ninoo min asxaabihi ka mid a limutaaradatihi kursigaas budhcadka ahaa si loo raacdaysto oo xoolihii looga soo dhigo xataa balaqa waadiyan ilaa uu ka gaaro rasuulku meel dooxo ahoo yuqaalu lahu la yidhaahdo safwaan la yidhaahdo oo min naaxiyati badr xagga badar ah walaakinahu hase atee rasuulku lam yudrik ma gaadhin kurzan ninkii kursi ah lama soo gaadhin oo asxaabuhu iyo asxaabtiisii ciidamadu watay farajaca wuu soo laabtay rasuulku sala allahu calayhi wasalama min duuni xarbin dagaal la-aan ayuu soo laabtay wa haadihi alghaswa duulimaadkan tusamaa waxaa lagu magacaabaa oo kale biqaswati badrin iluulaa dagaalkii beder ee hore baa lagu magacaaba maxaa jira meel beder agteeda ah ayaa la aaday oo la gaadhay wastakhlafa rasuulku wuxuu uga yimid uu uga soo tegay fii haadihi alghaswati ghaswadan dhexdeeda cala almadiinati magaalada madiina zayd ibna xaaritha zayd ibna xaaritha wa kaana wuxuu ahaa alliwaau calanka la sitani wuxuu ahaa abyada mid cad buu ahaa wa xaamiluhu kasadayna caliy bnu abi aalib ayuu ah haddana waxaan u imanaynaa ghaswatu dil cushayra ghaswada la yidhaahdo dil cushayra mar kasta ghaswada waxaa loo bixiyaa waan sheegne meesha ay makaanka uu dagaalu ka dhacay ilaa marmar yar maahane sida ghaswat laxzaab iyo ghaswat lkhandaq iyo maahane fii jumaad luulaa bisha jumaad luula la yidhaahdo wa jamaad alaakhira iyo jamaad alaakhira dhexdeeda tan aakhirkeeda iyo tan awalkeeda intaasay kusoo aaday sanata athaani min alhijra sanadkii labaad ee hijrada oo weli ku aadan uun novembar ku aadan wa december iyana lix boqol iyo saddex iyo labaatan yaa kharaja waxaa baxay fiiha taariikhdaas fiihaadu waxay ku dhacaysaa taariikhdaas rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa fii khamsiina wa mi-a boqol iyo konton waa ciidan weyn marka waa ciidankii ugu badnaa uu kaxaysta markaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wa yuqaalu waxaa la yidhaha fii mi-atayni laba boqol oo min almuhaajiriina muhaajiriinta keliya ah walam yukrih kumana adkaynin oo laguma qasbin axadan cidna cala alkhuruuji inay soo baxdo intaa oo dhan waxay ahaayeen voluntaries wa kharaju way baxeen calaa thalaathiina baciiran soddon awr ayay wateen soddonkaasoo yactaqibuunahaa ay isu weydaaranayaan oo kolba mid uu koriyay labada kalena ay lugeynayaan waxayna u baxeen yactariduuna ciiran liquraysh safar quraysh ay leedahay in laga hortago safarkaasoo daahibatan ila shaami shaam u socota waqad jaa wuu yimid alkhabaru warkuna wuxuu ku yimid bifusuulihaa inay kasoo ambabaxday min makkata maka maka markay kasoo ambabaxday baa la sheegay fiiha waxaa ku sugan taas safarkaas amwaalun hanti oo liqurayshin quraysh ay leedahay fa balaqa waxaa soo wuxuu gaadhay rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo ciidankii uu watay oo boqol iyo kontonka ahaa sida raajixa ah sida la yidhina laba boqol gaadhayay wuxuu gaadhay dal cushayra meesha la yidhaah fa wajada wuxuu ka warhelay uu ogaaday alciira safarkii oo qad faatathu tagtay biayaamin maalmo ka hor meesha martay wa haadihi iyadu marka oo safarkani safarkan markan la waayay hiya iyadu alciiru safarkii weeye allatii safarkaasoo kharaja uu baxay haddana rasuulku sala allahu calayhi wasalam fii talabiha raacdadeeda xiina rajacad markay kasoo gadoontay ee kasoo laabatay min ashaami shaam oo fa saarat noqotay sababan sabab u noqotay liqaswati badrin ilkubraa dagaalkii beder tii weyneyd tii sabab u noqotay waa safarkii markay soo laabteen uu abu sufyaan hogaaminayay wa kaana wuxuu ah khuruujuhu rasuulka bixitaankiisu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa fii awaakhiri jamaad aluulaa bisa jamaad awal la yidhaahdo aakhirkeeda wa rujuucuhu soo gadoonkiisa ama soo noqodkiisii uu madiine kusoo noqdayna wuxuu ahaa fii awaa'ili jamaad alaakhira jamaadada dambe ama jamaad alaakhirta aan idhaahno xaggeeda hore calaa maa qaalahu siduu yidhi ibnu isxaaq walacalla haadihi waa laga yaabaa tan labadan bilood ee isdhex galay oo bilna bilowgeedii la baxay aakhirkeedii la baxay kana lasoo laabtay aakhirkeedii taas huwa isaguba sababu ikhtilaafi ahlu siyari culimada ka sheekaysa taariikh nololeedkii nabiga ay isku khilaafeen fii tacyiini shahri haadihi alghaswa bishan yacni ghaswadani oo la yidhahdo ghaswatu dulcushayra bishii ay dhacday ay isku khilaafeen oo qolana ay tidhi jimaadul uula ay ahayd qolana ay tidhi jimaadul aakhira ay ahayd sababta waxa weeyaan waa tan maxaa jira ghaswadu labada biloodba way dhex dhacday wa fii haadihi alghaswa duulimaadkan isaga ah caqada wuxuu xidhay ama guntay ama gaadhay ama saxiixday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam mucaahadata cadami ictidaa'in heshiis dhahaya iyaynaan isku xadgudbin yaa wuxuu la galay maca bani mudlaj nimanka reer bani mudlaj layidhaha waa suraaqat bnu maalik qolyahoodii wey iyo wa xulafaaihim iyo iyaga kuwii ay isbahaysiga ahaay lahaayeen oo min bani damura ah reer damura gooni baa loola galay laakiin banu damiro kale oo ay kuwan xulafa ahaayeen wey wastakhlafa cala almadiinati magaalada madiina rasuulku wuxuu uga yimid fii hadihi lghaswati abaa salama ibnu cabdil asad almakhzuumi ninkaasaa looga yimid wa kaana liwaau calankuna wuxuu ahaa abyada mid cad waxaamiluhu kasidayna xamsatu ibnu cabdilmualib ah haddana sariyatu nakhla timirley ee ilaaladeedii fii rajab bisha rajab sanata ithnayni min alhijra sanadkii labaad oo hijrada almuwaafiqi ee ku aadan yanaayir ama janawari ku aadan sanata sitmiya arbaca wa cishriin laba lix boqol iyo afar iyo labaatan oo dhalashada nabi ciise ah taariikhda ayada ah bacatha wuxuu diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fiiha bishaas wuxuu diray cabdallaahi bnu jaxsh al asadi ninka la idhahabuu u diray yuu diray wuxuuna u diray ilaa nakhla meesha nakhla la yidhaah nakhladu waa meel fog marka madiine la jooga aad iyo aad u fog maxaa jira daa'if iyo maka ayay udhaxaysaaba wax arrigan aba ma ah fii ithnay cashara rajulan laba iyo toban nin oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ah yay wateen yay ahaayeen kullu ithnayni laba walibana yactaqibaani calaa baciirin hal rati ayay isu cirbinayeen oo kolba mid fuulayay oo isu nasnasinayeen wa kaana wuxuu ahaa rasuululaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa kataba kii dhigay ama qoray lahu cabdulaahi bnu jaxshe kitaaban qoraal ayuu u sameeyey wa amarahu wa amara rasuulku wuxuu amar ku siiyey hu cabdulaahi bnu jaxsh allaa yandura inuusan fiirin ama eegin fiihi qoraalkaas xataa yasiira yowmeyni ilaa laba maalmood uu ka socdo laba maalmood markuu socdo kadib inuu furo uma markaa kadib oo laba maalmood la socdo yandura fiihi uu fiiriyu aqriyo fa saara wuu socday cabdulaahi cabdulaahi amarkii rasuulka ayuu fuliyey laba maalmood buu socday uma markaa kadib qara'a alkitaaba kitaabkii ama qoraalkii ayuu aqriyey bacda yowmeyni laba maalmood kadib fa idaa markii la furayba fiihi waxaa ku sugan qoraalka idaa nadarta idaa markii nadarta aada eegto amaad fiiriso amaad aqrido fii kitaabii qoraalkayga haadaa oo kan ah famdi u soco soco oo ha soo laabanin xataa tansila ilaa aad ka gaadho ood ka degto nakhlata meesha nakhla la yidhaha timirley waa meeshii uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ku nastay waad garanaysaan uu ku nastay ayaan markii uu daa'if ka yimid intuusan maka soo gelin waadi nakhla oo beyna makkata wadaa'if u dhexeeya waa meel halis ah oo quraysh maaragtay dee duleedkeeda maka duleedkeeda halkaa tag baa layidhi fatarasad jeedaali ama u gabbo oo fiiri bihaa nakhladaas adoo jooga ciira qurayshin safar ay quraysh leedahay oo daa'if ka soo socda oo loo soo sheegay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam safarkaas xaalkiisa soo ogow baa layidhi safarkaas xaalkiisa soo ogow ujeeddada lagala laga lahaa waxaa idin la cabsigeliya quraysh oo muslimiintu waddada shaam oo keliyata inaynan khatar ku ahayne waddada yamanna inay goyn karaan in la tusiya intaas ahayd ujeeddadu ee labayo toban nin maka duleedkeeda inay dagaalamaan rasuulku uma dirin ujeeddaduna saam ma ahayn fatarasad waxaa la yidhi jeedaali oo u gabbo u gabbo bihaa nakhlada adoo jooga ciira qurayshin safar quraysh ay leedahay oo ka imanaya yaman oo wataclama lanaa noo soo ogow min akhbaarihim warkooda fa qaala cabdullaahi bnu jaxsh wuxuu yidhi samcan wa daacatan maqalay fulinaynaa amarka rasuulka sala allahu caleyh wasalam wa ahbara wuxuu sheegay asxaabahu asxaabtiisiibuu bidaalika arrintaa u sheegay uu ku dul aqriyey waxaa kalou sheegay wa annahu isagu laa yastakrihuhum inuusan cidna ku qasbaynin inay raacdo ciddii rabtana ha raacdo ciddii rabtana ha iska hadho saasuu ahaa wuxuu yidhi faman axabba ciddii doonta ashahaadata inay jidka ilaahay ku dhimato qofkii doonta fal yanhad soo kaco aniga hay soo raaco waman kariha almowta qofkii dhimashada necebna falyarjic ha iska laabto wa amaa ana ama aniga haddii la yidhaahdo fa naahidun mid kacaya ayaan ahay oo xaggii u hinqanaya oo aadaya fa nahaduu way soo wada kaceen kulluhum dhammaantood ruux hadhay ma leh hayra hase ahaatee annahu shaniye ama arrintu waxay tahay lamaa markii kaana uu ahaa cabdulaahi bnu jaxshi iyo ciidankiisu fii athnaa'i tariiqi waddada ay kusii socdeen mar ay nasanayeen dalla waxaa lumay dalla adalla wuxuu lumiyey dhe adalla wuxuu lumiyey oo ka lumay sacd ibnu abi waqaas iyo cutbata ibni khaswaan labadaa nin baciiran lahumaa riti ay lahaayeen ama awr ay lahaayeenoo kaana ay ahaayeen yactaqibaanihi kuwii isku bedelo oo kolba mid fuulo fa takhallafa waxay ka habsaameen ciidankii fii talabihi ritigaa raacdadiisi ilan lama lugeyn kare wasaara wuu socday cabdulaahi bnu jaxshi wuu socday socodkiisiibuu sii watay isagoo amarka nebiga fulinayo xataa nasala ilaa uu kaga furto uu ka gaadho binakhlata meeshii nakhla la dhihi jiray waadi nakhla fa marad waxaa soo martay ciirun safar oo liqurayshin quraysh ay leedahay ayaa soo martay oo taxmilu sida ama ay ku raran tahay zabiiban zabiib bay siday zabiib waxaa la yidhaahdaa zabiib waa naqaanaa bariiska ayaa lagu darsadaa waa canab la qallajiyey iyo wa udman iyo iidaan iyo wa tijaaratan ganacsi kale wa fiiha ciidanka safarkaa waxaa waday nin la yidhaahdo camr ibna alxadrami kow wa cuhmaan wa nawfal ibna cabdullaahi ibna almugiira laba nin oo walaalo ah oo midna cuhmaan la yidhaahdo midna noofal la yidhaahdo oo labaduba ilmo cabdullaahi ibna mugiire ah iyo nin nin kaloo la yidhahdo alxakam ibnu kaysaan oo mowlaa bani lmugiira reer bani mugiire addoon u ahaan jiray ama la ahaan jiray nin ka tirsan marka afar nin baa sita iyaguna waa labaiyo toban nin ama waa toban haddii labadii ay ka hadheen fa tashaawara almuslimuuna muslimiintii way tashadeen loomana dirin iyaga hadda dagaal looma dirin ogow waa amar amar khilaaf maahane looma dirin iyaga waxaa la yidhi hun soo jeedaaliya laakiin go-aan bay iska gaadheen oo inay dagaalamaana fa tashaawara almuslimuuna muslimiintu waxay ka tashadeen way tashadeen wa qaalu waxay dhaheen naxnu inagu fii aakhiri yowmin maalintii ugu dambeysay oo min shahri rajab bisha rajab maalintii ugu dambeysay oo ashahri alxaraam bil in la dagaalamo ay xaaraan tahay ayaan ku jirnaa fa in qaatalnaahum haddii aan la dagaalanno nimankan oo dagaal ku qaaqaadno waan ka badannahay waan ka xoog badannahay intahaknaa waxaan ku tumanaynaa oon jebinaynaa ashahr alxaraama bishii xurmada ahayd ee xaaraanta ahayd xaaraan baan gelaynaa wain taraknaahum haddaynu nimankii faraha ka qaadnay alleyla caawa haddaan daynana oon idhaahno ha laga baxo rajabna dakhaluu waxay inaga gelayaan alxaram xaramkiiba inaga geli saan yeellaa uma ijtamacuu waxay isku raaceen cala liqaa inay nimankii dagaal ku qaaqaadaan shaar ilxaraam ba ha ahaatee waa maalintii ugu dambeysay fa ramaa wuxuu ku aa-ay ama uu ku ganay axaduhu mid iyaga ka mid a camr ibn alxadrami ninkii camr ibn xadrami ahaa fa qatalahu markaasuu dilay marka waa mushrik ay muslimiintu dilaan kii ugu horreeyey mushrik ay muslimiintu dilaan kii ugu horreeyey weeye wa asaruu waxay soo qafaasheen ay maxabuus maxbuus ahaan u soo qabsadeen cuhmaan waalxakam labadaas cuhmaan iyo xakam labadaana way qabteen wa aflata nowfal nowfal se wuu ka baxsaday wuu orod badnaay uu ka cararay uma markaa kadib qadimuu waxay la yimideen ooy magaalada madiine la soo galeen qadimuu waxay la soo galeen ooy la yimideen bilciiri safarkii oo dhan iyo hantidiisii iyo wal asiirayni iyo labadii maxbuus iyo ilalmadiinati magaalada madiine la yimideen waqad casaluu iyagoo gooni uga maray min daalika alkhumusa shan meelood oo meel na gooni ayay u bixiyeen wa huwa kaasi awalu khumusin khumuskii ugu horreeyey oo kaana fi lislaami islaamka ahaaday weeye khumus shan meeladoo meel oo dad ay qaataan oo arki doonaa sida wixii gaalada laga qaatay laga dhacay sida loo qaybiyey iyo haniimi iyo nafli iyo fay iyo fiqiga ayaa aada uga hadlaya inaguna waan sheegi doonaa insha allahu tacaala markii aan gaadhno ghaswatu badrin wa awalu qatiilin fi lislaami mid la dilo oo islaamka dartii loo dilina kii ugu horreeyey weeye ninkaasaa ugu horreeyey ninka la yidhaahdo camra ibna alxadrami ninka la yidhaahdo wa awalu asirayni laba maxbuus oo fil islaami islaamka lasoo qafaasho na waa labadii ugu horreysay wa ankara rasuulku waa diiday arrintaa rasuulullahi wa ankara wuxuu diiday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam maa facaluuhu wixii ay sameeyeen wa qaalana wuxuu ku yidhi maa amartukum anugu idinma farin biqitaalin dagaal idinma farin fi shahri lxaraami bil xurmo leh inaad dagaalantaan aniga idinma farin ilaalaa la ydin diray wa tawaqafa rasuulku wuxuu ka joogsaday can itasarufi inuu wax go-aana ka gaadho fil ciiri safarkii lasoo dhacay ee lasoo qaniimaystay iyo wal asiirayn iyo labadii nin ee lasoo maxbuus rasuulku go-aanka ma gaadhin wuu joojiyey waxyi ayaa la sugayaa wawajada almushrikuuna mushrikiintu waxay heleen fii maa xadatha wixii dhacay waxay ka heleen fursatan haad liitihaami lmuslimiina si muslimiinta ay u tuhmaan ay u eedeeyaan liitihaami lmuslimiina muslimiinta inay ku eedeeyaan biannahum iyagoo muslimiintii qad axalluu inay bannaysteen maa xarama allaahu wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyey oo bil xurmale in la dagaalamo ah wa kahura waxaa batay fii daalika arrintaa iyada alqiilu walqaalu wuu yidhi iyo waa la yidhi ayaa ku badatay saas weeye wuu yidhi iyo waa la yidhi waa ruuxu wuxuu yidhi iyo waxa la yidhi aan la gelin hadalkii baa batay ee buuqii wa kahura waxaa batay fii daalika arrintaa ayada alqiilu waa la yidhi walqaala wuu yidhidiibaa badatay xataa nasala ilaa uu kasoo dega alwaxyu waxyigii xaasiman isagoo soo afjaraya haadihi l aqaawiila wararkan iyo waa la yidhi iyo wuu yidhidii isagoo soo afjaraya oo sheegaya waana maa calayhi waxa uu ku sugan yihin waana maa wixii calayhi ay ku sugan yihiin almushrikuuna mushrikiintu waxay ku sugan yihiinbaa akbaru ka weynaan badan wa acdamu ka khatarsan mima irtakabahu lmuslimiuna muslimiintu dembigii ay galeen aayaddii soo degatay waa kan wax walba siday tahay ay ku sheegeen muslimiintu inay khaldameen cabdulaahi bnu jaxshi iyo kooxdiisa inay khaldameen wuu sheegay laakiin inay gaaladu kasii khalad weyn tahayna waa la sheegay aayadda waxay tihi yasaluunaka waxay ku weydiinayaan rasuul allow can ishahri alxaraami bil xurma leh qitaalin fiihi dagaal la dagaalamay ayay ku weydiinayaan muxuu yahay qul waxaad tidhaahdaa qitaalun dagaal oo fiihi bil xurmala la dagaalamay kabiirun dembi weyn waaye marka nimankani dembi weyn bay galeen laakiin ma waxaa dembi sheegayaa quraysh iyo kufaaru quraysh miyaa sheegi waxaa la yidhi wasadun isku gudbid la isku gudbo iyo xanibaad la xanibo can sabiili illaahi alla diintiisa oo dadka la iskaga gudbo oo loo diido iyo wa kufrin bihi iyo allo oo lagu kufriyaba oo sanam iyo balaayo iyo bakti la caabudo iyo walmasjid alxaraami wasadun can masjid alxaraami iyo masjidkii xurmada lahaa masjidullaahi alxaraam oo dadka loo diido iyo wa ikhraaju ahlihi ehelkiisii iyo dadkiisii masjidullaahi alxaraam dadkiisa oo laga bixiyo oo laga saaro oo laga caydhiyo minhu masjidka akbaru ka weynan ka weynan badan dagaal lagu dagaalamay shahr alxaraam yacni qaladka ay sameeyeen cabdullaahi bnu jaxshi iyo sariyadiisii iyo ilaaladiisii iyo ciidankiisii waxaa kun jeer ka dembi badan dembiyada ay nimankani sameeyeen oo ay tahay ilaahay oo lagu kufrayey jidkii ilaahay oo diinta oo dadka lagu gudbay oo layskaga gudbay oo loo diiday masjidullaahi alxaraam oo dadkiisi dadka loo diiday dadkii masjidullaahi alxaraam dadkiisii oo laga basaaray intaasaa ka weyn baa lili faqad saraxa wuxuu dabaalka ka qaaday uu caddeeyey hada alwaxyu waxyigan biana adajata buuq allatii buuqaasoo iftacalahaa ay samaysteen almushrikuuna nimanka mushrikiintii buuqan ay kiciyeen liithaarati araybati si ay shaki ugu kiciyaan shaki liithaarati raybati liithaarati riibati dheh shaki si ay ugu kiciyaan iyo boodh fii siirati almuqaatiliina nimankii mujaahidiinta ahaa falkii ay sameeyeen hadda siirada waa taas taariikh nololeed maaha falkii ay sameeyeen laa musaaqa lahaa inaysan gar ahayn laa musaaqa lahaa wax gar ah inaysan ahayn maxaa jira fa ina alxurumaata fa ina alxurumaati wax kasta oo la xurmaynayay wax kasta oo ay ahayd in la dhowro almuqadasati oo ay ahayd in la dhowro oo la ilaaliyo oo diin ahaan loo ilaaliyo qad untuhikat waa lagu dhoobaystay kulluhaa dhammaanteed fii muxaarabati alislaami islaamka la dagaalankiisa yaa wax kasta oo ay ahayd in la ilaaliyo oo muqadasa yay ku dhoobaysteen ama ay ku tunteen nimankan quraysh ah marka maxay ka sheegi maxaa jira fa ina alxurumaati wax kasta oo ay ahaada in la xurmeeyo oo la ilaaliyo ama la dhowro almuqadasati ee taqdiis iyo weynayn lahayd qad untuhikat waa lagu tuntay waa lagu tuntay ama waa la dhoobaystay waa lagu dhoobaystay kullihaa dhammaanteed fii muxaarabati alislaam islaamka la dagaalankiisa iyo wadihaadi ahlihi iyo islaamka ehelkiisa iyo dadkiisa oo la cadaabo la cadaabo oo dhib kasta loo geysto si ay uga baxaan idihaadka marar badan ayaan ka soo sheekaynay muxuu jiri alam yakun maysan ahayn way tahaybe almuslimuuna muslimiintu muqiimiina kuwa degan soo maysan ahayn bilbeled alxaraam beled alxaraam soomayna deganayn muslimiintu xiina markii taqarara go-aan lagu gaadhay taqarara la go-aansaday salbu amwaalihim xoolahooda in la dhaco wa qatlu nabiyihim nabigooda in la dilo intaasayba sameeyeen famaa muxuu yahay alladii kii acaada u soo celiyey lihaadihi alxurumaati waxyaabahan ay ahayd in la dhowro qadaasataha qudsiyadeedii iyo sharafteedii iyo ilaalinteedii maxaa u soo celiyey faj'atan hal mar un oo fa asbaxa ka dhigay intuhaak intihaakaha in iyadii la jebiyo macaratan mahadho maxaa ka dhigay mahadho ama dhaleeco wa shanaacatan wax fool xun oo ceeb ah maxaa ka dhigay laa jarama shaki kuma jiro oo waxaa la hubaa weeye laa jarama waxaa la hubaa oon shaki ku jirin ana dicaayata warka beenta ee la faafinayo dicaayad weeye dicaayada taasaa la yidhaha ana dicaayata dicaayada allatii dacaayadaasoo akhada uu bilaabay ama gudagalay yanshuruhaa inay faafiyaan oo ay meel walba ku baahiyaan almushrikuuna mushrikiintu dicaayatun dicaayad inay tahay dicaayadaasoo tunabbi-u ka waramaysa oo ku tusinaysa calaa waqaaxatin xishood la-aan waqix waxaa la yidhaha ruuxa aan haba yaraatee sariigta lahayneen waxba isku falaynin calaa waqaaxatin xishood la-aan wa dicaaratin iyo xishood la-aan waa isla mid xishood la-aan bay ku tusinaysaa dad aan waxba isku falayn oon qiimo lahayn wa bacda daalika markaa kadib oo qur-aankaasi uu soo degay atlaqa ilan waa dembi baa lagu tilmaamay moogtahay qul qitaalun fiihi kabiir baa layidhi marka waxaa la sugay inay nimankaasi qalad galeen oo bisha xurmadeeduna ay tahay in la ilaaliyo ay ahayd atlaqa wuxuu xadhigga ka furay uu sii daayey uu xoreeyey xornimadooda u celiyey rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam saraax al asiirayni labadii nin ee lasoo qabtay labadii nin ee lasoo qabtay xadhigga ayuu ka sii daayay iska taga buu yidhi wa addaa diyata almaqtuuli ninkii la dilayna magtiisa ayuu bixiyey ilaa awliyaahi dadkiisa ayuu ayuu diyadii siiyey marka taasina waxay ahayd sariyatu daati nakhla halkaasaa waxaa ku dhammaaday alghazawaatu wasaraaya oo ka horreysay beder hadda waxaa inoo soo socdo uun beder marka dagaalkii beder intii ka horreysay intaas ayaa dhacday toddobadaas ama sideedda aan idhaahdo sideeddaas oo afarna ay ahaayeen ghazawaad uu rasuulka la socday afarna uusan la socon ay saraaya ahaayeen ayaa dhacay intaana wax dagaal oo dhacay ma jirin middan sariyatu nakhla ayaa arrintaasunbaa dhacday oo ninkii la dhihi jira camr ibn alxadrami ayaa ku dhintay qur-aankaasna uu kusoo degay hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu